أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hurnimo ugu doorka roon machad qaabilsan la dagaalanka jihaadka iyo mujaahidiinta ayaa shaaciyey in howlgalka eyusom uu wajahayo caqabad la mid ah kuwii fashiliyey howlgalkii atmis iyo amisom dabgeystii khasaare kala duwan ayaa ka kacay garoonka diyaaradaha magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe madaxa maamul goboleedka gaaliraaca jubbaland ayaa eedayn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qiray guuldarrada ku habsatay kooxda riddada soomaaliya isagoo dhanka kalena sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay qabsan doonaan soomaaliya maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey duuro loogu magacdaray sheekh xasan barsane taasoo ka socotay deegaano hoostaga degmadaas munaasabad lagu soo gebagabeynayey fatradii labaad machadka khadiijatu binti khoylid ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowra diini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhda hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warkada warnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan machad qaabilsana dagaalanka jihaadka iyo mujaahidiinta ayaa shaaciyey in howlgalka eyusom uu wajahayo caqabado la mid ah kuwii fashiliyey howlgalladii atmis iyo amisom haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare waxaa loogu yiro macadka daraasaadka amniga oo magacooda loo soo gaabiyo i s s kana howlgala dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyey hirgelinta howlgalka cusub ee isbahaysiga gaalada afrikaanta e u som warbixin uu soo saaray macadkani ayaa lagu sheegay hubanti la-aan haraysay maalgelinta howlgalkan cusub oo loogu talagalay ayay tiri hoos u dhigidda awoodda sii xoogaysanaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaacan dhaqaale ayay warbixintu ku sifaysay caqabada ugu weyn ee ku horgudboon hanaqaadka howlgalkan cusub ee isbahaysiga e u som sida uu dhowaan ka dhawaajiyey ayay tiri xoghayaha guud ee ururgaaneedka qaramada midoobe antonio guteres macadka i s s ayaa shaaca ka qaaday in a u som uu wajahayo walacyo la mid ah kuwii fashiliyey howlgalladii ka horeeyey ee amisom iyo atemis oo ay ka mid ahaayeen hubanti la-aan ka jirtay dhinaca maalgelinta oo marar badan sababtay ayay tiri warbixintu dibudhacyo ku yimaada gunnooyinkii ciidanka oo saluug badani ka jiray iyo weerarada ba-an ee ay fuliyaan mujaahidiinta xarakada al-shabaab warbixintu waxay tibaxday in howlgalkan cusub uu bilowday iyada oo aan lahaynin qorshe maaliyadeed oo cad kaas oo weliba sii socon doono ayay tiri tan iyo inta laga gaarayo bisha juun ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan wixii muddadaas ka dambeeyana warbixintu waxa ay ishaartay inay jiraan hubanti la-aan aan laysku halleyn karin iyadoo carabka ku dhufatay jiritaanka caqabado dhowr ah oo ka hortegaya lacago caddaan ah oo la siiyo e u som sidoo kale warbixintu waxa ay ku nuuxnuuxsatay in ilaa hadda aanu caddayn halka uu rasmiyan uga imaan doono dhaqaalaha ku bixi doona howlgalkan cusub sidoo kalena lama hubo ayay tiri in la ansixin doono iyo in kale qorsho maalgelineed oo bisha meey ee soo socota ay u ballansan yihiin qaramada midoobe midowda afrika iyo midowda yurub walbahaarkan ku habsaday maalgelinta howlgalka cusub ayay warbixintu sheegtay inuu sii xoogaystay kadib markii uu dib u soo laabtay donald trump kuna dhawaaqay joojinta dhaqaalihii maraykanka kaga bixi jiray dalalka dibadda taas oo warbixintu ku micnaysay mid uga sii dari doonta caqabadaha dhaqaale ee jira macadka daraasaadka amniga ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka cusub uu geesta kale wajahayo duruufo juqraafiyadeed oo heer gobol ah taasoo cirka isku shareertay kadib markii etoobiya iyo maamulka somalilan ay magaalada adis ababa ku kala saxiideen heshiiskii xaaraanta ahaa ee xayuubsiga qeybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyeed xiisadan oo saameyn ku yeelatay ciidamada gumaysiga etoobiya iyo ka qayb qaadashadooda isbahaysiga a u som ayay warbixintu sheegtay inay hoos u dhacday kadib markii uu turkigu dhexdhexaad ka galay arrintan taas oo sababtay in etoobiya loo ogolaado inay kasii mid ahaato duulaanka cusub ee lagu soo qaaday soomaaliya warbixintu waxay sidoo kale xustay in howlgalkan cusub ay qayb ka yihiin dhammaan dalalkii isbahaysiga ku ahaa artemis marka laga reebo ayaa layidhi burundi oo saluugtay qoondada cusub ee la siiyey masar ayaa laga yaabaa inay ku biirto howlgalkan cusub inkastoo weli aan laga gaarin heshiiska madambeys ah sida ay warbixintu carabowday mahadsanida caliyare dabgeystii khasaare kala duwan ayaa ka kacay garoonka diyaaradaha magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa ku waramaya in dabkii ugu xooganaa uu saacadihii lasoo dhaafay ka kacay garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalkaasi ee ku yaala magaalada caasimadda ah dabka ayaa qabsaday qaybo ka mid ah garoonka isagoona ku faafay waddooyinka waaweyn ee soo gala muddo saacado ah ayaana lala tacaalayay damintiisa sida ay tabinayso warbaahinta gudaha ee kenya dabka ayaa baabiiyey guryo dhowr ah oo ay sidoo kale ku jiraan xafiisyada qaar ka mid ah maamulayaasha garoonka isagoona ku sigtay inuu gaaro halka ay ka haadaan diyaaradaha sidoo kalena ay garoonka yaaleen xilligaasi diyaarado badan dalka kenya waxaa ku badan oo weliba kusoo laalaabta dabka iyo shilaalka gawaarida ee geysta khasaaraha xoogan ee naf iyo maalka ah
mahadsanid yaasir weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar kamiin ah u dhigay kolinyo gaadiid ah oo ay la socdeen saraakiil iyo malishaad murtadiin ah kuwaasoo marayay inta u dhexaysa deegaanada ceelbarf iyo degmada jalaalaqsi oo ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaana khasaare la gaarsiiyey cadowga dhanka kale wilaayada banaadir ee ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka qarax waxay la beegsadeen kontaroolka murtadiinta isgoyska saybiyaano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee jubbaland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxda kooxda ridada soomaaliya casaam carafaad ayaa faahfaahinaya murtad axmed madobe oo ahaa madaxa maamulka ashaadala dirarka isku magacaaba jubbaland ayaa weerar afkaha saacadihii lasoo dhaafay ku qaaday kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimada ee muqdisho ninkan oo hadal ka jeediyey goob lagu shiray ayaa sheegay in hogaanka xukuumadda ridada soomaaliya ay siyaasadeeyeen mashaariicdii howlaha la xidhiira kaabayaasha dhaqaalaha dalka taasoo dhalisay ammaan darro xoogan oo dhinac weliba ah sidoo kale murtad madoobe ayaa sheegay in kooxda haysta talada filla soomaaliya aan lagu aamini karin mas-uuliyadda maamulka ee howlaha mashaariicda iyo adeegyada bulshada isagoona ka dhawaajiyey in wax weliba maamulkiisa uu heli jiray ay dhexda u degeen kooxda muqdisho lagana joojiyey waxaan rabnaa dadka waxaa la bixinaya inay toos u gaadhaan sababtoo shay walba waa la siyaasadeeyey mar haddii la siyaasadeeyey bal waaga ay la helo dowlad siyaasadii kasoo noqoto noqoto ilaa dowladdani waxay u tahay haab inay wixii soo gaadhay iyadu isteydyada u dirto ay qaybiso ay kala faraha kala baxdo laakiin hadday noqoto inay iyagu maamulaan o yidhahaan annagaa mas-uulka annagaa maamulayna annagay nagu xidhan tahay waddankii o dhan ixtikaar iyo wuxuu galayaa cidhiidhi taas daraaddeed waxaan rabaa inay hay-aduhu ogaadaan inay cid walba siday tahay ula macaamilaan maanta dowladdaa dhexe wax kastoo statedkani uu lahaa oo shaqo ahayd oo aan xuquuq u lahayn way joojiyeen sidoo kale madaxa jubbaland ayaa ka dhawaajiyey haddii ayba dhaceen waxaanoo idin in wax dowlad ah haba yaraata aysan u aqoonsaneen xukuumadda guurguurta wixii hadda ka dambeeyana howlahooda kala bixi doonaan ayna u aqoon doonaan maamul gaarkiisa u taagan maruu arrimahaasi ka hadlayay murtad axmed madoobe waxa uu yidhi siday iyagu rabaan bay udhigeen taa macnaheed waxaweye annaguna inta dowlad soomaaliyeed oo hawsha aan isugu nimaadna la helayo ma doonayo hay-aduhuna inay noo soo maraan wax nagala dhexeeyaana ma jiro umana aqoonsani maanta dowlad soomaaliyeed wadana soomaaliyeed ka shaqeynaysa inay xamar ka shaqeynayso shirkad aan maanta garanaynin waxa ay dowladnimada ay ku dhisan yihiin waxay tahay soomaaliyana doonaya inay burbur iyo inkaan iyo halaag iyo hoog u horseedaan yaa maanta ka shaqeynaysa weerarkan afka ah ee uu qaaday madaxa maamulka ashaadala dirarka isku magacaabay jubbaland ayaa kusoo beegmayay xilli weli uu qoyan yahay dhiiggii ku daatay dagaaladii qaraaraa ee dhex maray dhinacyada heer xiisada ay gaartay ciidaman raxanraxan ah ay dhinacyada usoo daabulaan dulayada kismaayo iyo raaskabooni mahadsanid cazaam mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qiray guuldarada ku habsatay kooxda ridada soomaaliya isagoo dhanka kalena sheegay in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan guud ahaan soomaaliya yaasir maxamed ayaaba warbixinta warkan mar kale inoo haya siyaasi idris oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradsan murtad xasan gurgurte ayaa waraysi uu bixiyey kaga warbixiyey fashilka siyaasadeed iyo midka militari ee kooxda ridada soomaaliya siyaasigani ayaa tilmaamay in nidaamka ridada ee dowladaha saliibiyiintu dalka ka dhiseen uu noqday mid fashilmay kooxda ridada iyo maamul goboleedyadana ay dhabarka isku jeediyeen isagoo oo tusaale usoo qaatay halka ay kala joogaan kooxda gurguurte iyo maamulada deni iyo axmed madoobe wuxuu dhanka kala sheegay in kooxda ridadu ku fashilantay duulaankii ay kusoo qaaday wilaayaadkii islaamiga xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay awoodooda sii xoogeysatay wuxuuna sheegay in mujaahidiintu ay qabsan doonaan soomaaliya
maanta eh, al-shabaab waxaa la dhihi karaa waa markay abid ugu xoog badnaayeen intaana dagaal baa lagu hayay Eh, marka eh, dagaaladaas eh, waa dagaallo eh, lagu najaxay ma ahan markii hadafkii laga lahaa oo ahayd in al-shabaab laga adkaado Eh, dagaalkii hadda macawsley iyo iyo iyo iyo dowladda federaalka xasan sheekh galmudug wixii ka dhacay iyo wixii hoog iyo baa ka dhacay eh, soomaalidu way garanaysaa marka haddii ujeeddadu ay ahayd in eh, al-shabaab laga awood bato eh, taa ma dhicin Eh, mana muuqato al-shabaab waa dhalinyaro soomaaliyeed waay Eh, horta dowlad ma jirtaa waa- baa meesha ka horeyso dowlad la yidhaha dowlad soomaaliyeed horta ma jirtaa ma jirto soomaaliya dowlad ka jirto ma jirto sababta soomaaliya xagge soomaaliya xaggee soomaaliya lama yidhaahdo bakaaraha keliya iyo iyo villa soomaaliya soomaaliya lama yidhaahdo soomaaliya waxa waaye waa sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya ee soomaaliya la dhaha dowladda federaalka hadda meelaha hata maamulada ee la yidhahdo way hoos yimaadaan markii laga reebo maamulka eh, gobolada waqooyi eh, mataqaanaa bu- eh, somaliland markii laga reebo oo iyagu yidhi waaba goonaba shuqul kuma lihin puntland ayada lafteeda kama tirsano hadda waktigan xaadirka macnaha dee dowladda soomaaliyeed oo ay aqoonsan yihiin oo mataqaana ay eh, ama ama ama ama xukunto ma jirto maalin dhaweyt waa tii eh, maaragtay eh, raaskamboni eh, ciidamadii eh, dowladda federaalka kuwa ah iyo kuwa eh, maamulka jubbaland eh, isku dhaceen oo meesha ku dagaalamayeen marka horta dowlad ma jirto soomaaliya dowlad kama jirto magaalada ay joogaan ee muqdisho xataa mid xor u mari karo maanta intuu tago ee, ee, mataqaana galabtii baxo ee, meelihii la tegi jiray ah, so- iska soo mari karo oo soo baqaayo shaha ka soo cabi karo soo dukaamaysan karo ma jiro mustaqbalka war kama hayno berri waxay tahay war kama hayno laakiin berri waxaan ku ogaanaynaa shalay dabeecadihii shalay bay wax ka leedahay Een, sidaa darteed waxaan ka wadaa al-shabaab oo kaleeto intay soo bilowdeen dagaalada ay galeen meelaha ay xukumaan sida cadaaladda loogu doort loogu loogu raadsado muqdisho cadaaladda baa la raadinaya al-shabaab baa loo tegaya magaalo kaste oo dowladda federaalka joogto waxay cadaaladda u raadsataa al-shabaab u fiirso kuwa cadaaladda laga raadsanayo baa leeyihiin dowlad baa nahayoo khayr baan ka shaqaynayna kuwa cadaaladda loo raadsanayana waxaa la leeyahay waa argagixiso oo war argagixiso hadday tahay so in laga carara ma ahayn oo meeshay joogaan aan la tegin argagixiso cadaalad loo doonanayo waa waxyaabaha mucjisada ah soomaaliya ka taagan waay marka waxaan isleeyahay dawaa ama dheera haddaan waxa hadda socdo dowladda hadda socoto aan wax laga bedelin al-shabaab wadanka soomaaliya way qabsanayaan shaki qof kastoo ha ogaado Ma- waxaa laga yaabaa maanta maalinaan ahayn in la in la in la isweydiiyo haddii dowladda federaalka iyo beesha caalamka ee hadda shay ku socoto iyo muwaafiyannimadan iyo burcadnimada tan iyo musuq maasuqa iyo eexda iyo kala qaybinta iyo beenta iyo digdigtaan iyo boobitaanka xoolaha dadka la boobayo iyo wax loo aabayeelahayo aan la arag hadday ku socoto dowladdan reer galbeedku ay ay maalgeliyaan waxaa ku dambayn doonaa waxay ku dambaysay kaabuul muqdisho waxay ku dambayn doontaa waxay kaabuul ku dambaysay ku dambayn doontaa hadalka siyaasigani oo ka mid ah xubnaha mucaaradsan kooxda riddada ee uu hogaamiyey murtad xasan gurguurte ayaa kusoo beegmaya xilli filla soomaaliya ay wajahayso cadaadisyo xoogan oo siyaasadeed dhanka kalena kusoo jabtay duulaankii ashadaladirnimo ee ay kusoo qaaday wilaayaadkii islaamiga
mahadsanid yaasir maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dowro loogu magacdaray sheekh xasan barsane taasoo ka socotay deegaano hoostaga degmadaasi sida uu ku waramayo cismaan axmed uubow iyagoo gudanaya mas-uuliyadda diimeed ee dushooda saaran sidoo kalena qaadanaya sunnada nabiga ee ahayd in qof kasta uu dhankiisa ka qaato faafinta diinta islaamka qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada jilib waxa ay sameeyeen arrin tusaale u noqon karta dad badan oo asaagooda ah waana in wakhti ka mid ah wakhtiyadooda ay ku qaateen in faafinta diinta islaamka ay u aadaan deegaano iyo dhulka baadiyaha ah iyagoo muddo ka badan laba sano waday mashruucaasi taasoo allaha fadligii ay ka faa'iidaysteen dad ka badan laba boqol oo ruux dhowaan deegaanka qudus oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib waxaa lagu qabtay xamlo diimeed magaceedu ahaa xamlada faafinta diinta islaamka ee sheekh xasan barsame taasoo ka socotay dhulka miyiga ah iyo deegaano kale mid ka mid a macallimiintii qaybta ka ahaa xamlada ayaa ka waramaya waxyaabihii u qabsoomay muddadaasi xamlada meelaha ay soo martay yacni lagu bilaabay waxaa kow ka ah meesha hadda aan fadhino oo magaciis la yihahdo masjid tawxiid liqaryati qudus masaajidkan tawxiid ah ee qaryada qudus ku yaalay dacwada ka bilaabatay kowdii waxaa kaloon ku xijinay deegaanka la yihahdo ceel muslim iyo deegaanka la yidhaahdo qaano dudumigaduudo meesha ugu dambeysa ay xamlada gaartay waa deegaanka baardeemaay oo gaadiid bay noo gadeen ilahi subxana wataala ha ka abaalmariyo dadka guud ahaan marka laisku dara ka faa'iidaystay waa laba boqol oo ruux intaasi kadib bulshadii muddada labada sanaha duruusta qaadanayay ayaa dhankooda soo bandhigay wixii la baray waxaan ahay arday wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala tafsiirka qur-aanka sida fiqiulmuysar iyo duruusaad badan xaadarooyin fara badan ayaan ka faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala suuradda alkhaaricat ayaan tafsiirinayaa alqaaricatu tii kawinaysay maa maxaabay ahayd alqaaricatu kawaysada maxay tahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye malqaaricatu tan kawinaysay maxaa ku ogeysiiyey maxamedow yowma maalin yakuunu nnaasu dadka uu ahaanaya kalfaraashi lmabathuuthi sidii baalaley la firdhiyay أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحاضرون إننا مسرورون بلقائكم وحضوركم إلينا وها نحن اليوم طلاب قد تعلموا لحملة الشيخ حسن برساني لقرية قدس الله نو كسبي الحمد لله إلهي أمبا ما هدا سان متقانا دمادي بالله ونهان وعلننا ما هدا لبادنا وحا إسكاله محركة قود أو قد قالنتي أو ليقو دا شهادة أمان تبحكو برهين أننا مان تمحان هاي سناه nimca nabadgelyo ragaa dhiiggiisa u qubtay lafihiisa u burbureen maxaa nala gudboon annaga marka duco iyo adeegid marka waxaan leeyahay waxaa dadaalay kheyr allaha siiya macallimiin aad u dadaalay atawxiid huwa ifraadullaahi ilaa in loo kala yeelwaa bimaa yakhtasu alla keligiis bihi allah min arububiyati oo rabbilimadiis iyo aluluhiyati ilaahilimadiis maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dhankiisa dadaal badan ku bixinayay qabsoomidda xamlada iyo la socodkeeda dowladda walaalayaal waxaa waday lejno macallimiina oo ka soo jeeda deegaankan ay dowladdu ka socotay una dhalatay beesha reer gaaljecel iskooda ayay isu xilsaareen iyagoo dareemaya mas-uuliyadda ka saaran dadkooda iyo qaraabadooda marka macallimiinta ayagaana waan u mahad celinaynaa waxaana leenahay jazaakum allah waxaa kaloon u mahad celinaynaa ardaydii tiradoodu ay ahayd labada boqol oo arday oo isugu jira waxa weeyaan waayeel dhallinyaro haween iyo ardaydii madaarista qaybo ka mid a macallimiintu waxaa laga yaabaa inay lugeyn jireen waxaa laga yaabaa inay roob iyadoo uu da-ayo dhulka oo dhoobay dhiiqaa inay socon jireen waxaan leenahay arrintan waa arrin tusaale u ah dhammaan macallimiinta kale ee magaalada jilib wax ka dhiga suldaan xasan ibraahim muudey waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ka qayb gashay xafladdii lagu soo xirayey xamlada barashada diinta islaamka ee sheekh xasan barsane waxaan maanta kasoo qayb galnay xaflad lagu qabtay deegaanka qudus ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahaddan iskale culimmadii shaqadaan qabatay oo juhdigaan bixisay oo ardaydaan soo saartay beesha oo macnaha soo dhaweysay oo macalimiintaas gaadiidka u gaday iyadana mahad ay iska leedahay maanta waan ku faraxsannahay ardaydan maanta oo meeshaan dowladda looga soo xiray oo rag iyo dumar bale aad iyo aadaan ugu qalba qawsanaynaa meelo badanoo maanta ay beesha degta ayaa sidaanoo kaleeto maanta lagu haasanin fadli gaar aho ilaahay subxaanahu watacaala ayaga u sii waaya munaasabad lagu soo gebagabeynayey fadradii labaad ee macadka khadiijatu binti khoylet ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bokool cabdiqani maxamed ayaa siyaanba qaadaya munaasabadan oo gabagaba u ahayd fatradii labaad ee macadka khadiija binti khuweylad allaha ka raali noqde ayaa ka dhacday xarunta markiska ah ee magaalada tiyoglow munaasabada oo si hersare ah loo soo agaasimay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada bokool culimo waalidiin iyo waxgaradka magaalada waxaana ugu horreyn ardaydu halkaasi kusoo bandhigeen cilmiga ay barteen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير إن الذين أخيارت قالوا أرين ربنا ربنا الله أرين ثم استقاموا توسنادين على طريقة الإسلام كتوسنادين تتنزل ويبه الدقاس عليهم كرشو عند الموت مديو غيريوديا الملائكة ملائكة الدقاس ملائكة ويبان أراسي الله تخافوا أبسطا ولا تحزنوا أمور قوتا وأبشروا بشاريسة بالجنة جندك بشاريسة أراس التي جند كنتم إسين بتوعدون لسنيابوهي الإيمان رميوه بما ولي وصف صفائي به ما الرسول صلى الله عليه وسلم ربه رب شيء كصفائي فالسنة السنة تفسر فسرات القرآن القرآن كفسراس وتبين عداياس القرآن كعداياس وتدل تسياس عليه على القرآن يتسياس وتعبر عبراس عنه عن القرآن عبراس وما وصف ولصفائي الرسول صلى الله عليه وسلم به ما ربه رب شيء كصفائي عز وجل من أحاديث أحاديث الصحاح أن صحينا التي تاسو تلقاها
waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabada kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey ayaa si gaar ah ula dardaarmay haweenka muslimaadka ee dhigta markiska khadiija ah iyo kuwa aan weli soo haleelin walowna dardaarmaan may kumid aha culammadan in badan dardaarmaan nicmadan un haysan in badan ilaahay inku shukrinaan tan kale ee cadowga allah subxaanahu wa tacaala may ballanaa khibtum wa khasirtum wa khaasatan dadka oo cilmaaniyiinta ah xuquuqda haweenka iyo wala an doodaan guraayaan bilaanta may la rahay in xijaabka ku tuurano siyaasad iyo baarlamaan iyo jinni iyo dimuqraadiyad inka weerayaan hoogtan waana khasaartan xuquuqda gabdho may waa muslimaadka tan un hadda argahayno gabdho mutaxajibaadka awradi qarsan sharciyadii baradeen ilaahay iyo kasaayaan rasuul iyo kasaayaan xuquuqul mar'a markii leekan wala gaalada niilada macsanta iyo wala dadka muslimiinta niila damacsan yiin geeka siraac bayna alhaqi wal baadil jar mujaahidiinta wala fadaayaan ka dadaalayaan an shahiidayaan bilaantiyo marka goroob agnagadaas awlaadiyo ogoon agnagada hayta waa qiyamka islaamiga ah akhlaaqda dadka muslimiinta in la ilaaliyo waay sa haddii isan arag haytan oo kale mana oo meel walba wilaayaadka islaamka aad aragda suumaana gabdhaha muslimaadka xijaabyo akhlaaqdiyo walbarashadiyo dhinac walba ilaahay subxaanahu wa tacaala barakaah baarak allahu fiikum marka hal dadaalo juudigii hal muujiyo insha allahu tacaala dulqaad badan hal suubiyo walbarashadan ma inbaahanta adkaysi badan anbaahanta taxamul iyo anbaahanta marka fursadun markasta dad mahamaraaso ay ku fa'iidaysadoo gabdhaha kale ee magaalada buuha ku fa'iidaysan fursadun may ballanaa
wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa ka furan ilaa lix xarumood oo ku abtirsadaa faraca maxadka khadiija binti khuweylid kuwaas oo tobanaan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanada wilaayada ah ay wax ku bartaan mahadsanida cabdiqani ugu dambeyntii maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan ee degmadaas cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa faahfaahinaya dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray ganacsatada degmada taas oo loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdiraxmaan bin cawf radiallaahu canhu dowradan ayaa shicaar looga dhigay ayanqusu diinu waa ana xay waxaana duruustii lagu qaatay ka mid ahayd beyca iyo axkaamtiisa iyo ciwaanno kale oo midba midka kale uu uga muhiimsan yahay ganacsatada bu'aale ee dowrada loo soo xiray markii ay soo dhammaatay dowradan ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka bixiyey wixii ay soo qaateen saddexdii maalmood ee dowrada ay u xaraysnaayeen waxaana noo soo gabagaboobay dowray noo socotay saddex maalmood magaceedii ee cabdiraxmaan bin cawf shacayrkeeda dowladu wuxuu ahaa ayanqusudiin waana xay dowladda waxyaabaha aan ku qaadin waxaa ka mid ahaa kow towxiidka بيع وأحكامه الجهاد في سبيل الله الزهد والرقاء الوصاية دولة أيضا wax badan baan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo annaga hadda naga maqnaa xagga ganacsiga ama beeca allah nagu anfaca dowladda tii adduunya aakharaba oo wax noo tarta allah ka dhiga midda labaad waa dadka waa see qaflad ay ku jiraan qafladana qofka waxaa xilli walbaba anfacaya mar walba micnaha si oo daxasha qulubta fuushay mar walbaba micnaha wacdiga iyo waanada qofka waxay u noqonaysaa in mirirkii markaa daxasha fuusha oo qo- qulubtiisa ilaah uu kaga qaado mar walbaba waxaan codsanaynaa inuu bulshadii mar walba la baraarujiyo oo wixii kheyr ah loo sheego dadka ganacsatada khaasatan ummadda horjoogahoodii waaye mas-uuliyiin badanaa saaran maxaa yeelay in la baraarujiyo mar walbaba loo sheego wixii kheyrka ah waa muhiim maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa bilihii ugu dambeeyey sii laba jibaaray bixinta dowraadka diiniga ah ee bulshadu ay wax ka faa'iidayaan waxaana dhowaan sidan oo kale dowra diiniya loo soo xiray howlwadeennada makaatibta kala duwan ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga alandulus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu